أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u awalaan lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn ilaahay jala wacalaa baa mahad leh allaha bifadlihi wa karamihi aa inagu soo waafajiyey ina karsiiyey inaynu gudanno faral faraa'ishiisii ka mid ah oo salaadihii ilaahay jala wacalaa uu faral yeelay ka mid ah waa towfiiq ilaahay jala wacalaa una baahan inuu qofka muslimka ahi ilaahay jala wacalaa uga mahad celiyo marlabaadka waxaa runtii aanu mahad celinayaa ciddii sababta u ahayd kelmaddan ama inaan halkan isugu nimaadno oo aynu wax aynu isleenahay aakhiro iyo adduunyaba way idin anfacayaan aynu ku kala faa'iidaysanno walaalayaal kelmaddaydu caawa waxa ay ku saabsanaan doontaa aayad qur-aan ah oo ilaahay jalla wacalaa kitaabkiisa ka mid ah ayaynu isku dayi doonnaa inaynu macnaheeda intii alla inaga fahansiiyo waktiguna inagu simo inaynu ka qaadano qofka muslimka ahina waanada kama dhergo waanada kama dhergo sida qofku uu ugu baahan yahay cuntada ee naftiisu ugu baahan tahay inay cunto inuu cunto cuno ayaa jidhkiisu siduu ugu baahan yahay inuu cunto cuno ayay naftiisu ugu baahan tahay in wax loo sheego oo iimaanka wax u siyaadiya aakhirana sahay u noqda loo sheego ilaahay jala wacalaa qur-aanka waxa uu ku yidhi watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa wattaquuni yaa ulil albaab ilaahay waxa uu inagu boorinayaa inaynu sahay qaadanno sahayd ayaa qaata walaalayaal sahayda iyo zaadka yaa qaata sahayda iyo zaadka waxaa qaata oo ku dadaala qof og inuu musaafir yahay oo uu socdaal yahay oo aanu nagayn ayaa sahayd daydayda allah jalla wacalaa waxa uu tilmaamayaa in adduunka aynu ku sugannahay aynu marti ku nahay oo aynu ka dhaameelayno ka tegayno maalin maalmaha ka mid a wa inagaa maalin walba mid inaga inaga mida sii wadna ee qabriga geynayna ee luxudka ku adkaynayna sidii uu baxsanaayo ee dadka waxa weeyaan dadkii ugu xigay ee ugu jeclaa isaga markii adduunka la joogay ee uu noolaa dadkiibaa maa waxa weeyaan maalinta la aasaayo dhagaxa ku adkaynaya walaalayaal adduunyada waxaynu ku nahay musaafiriin ma aha daartii aynu lahayn hooygaynu lahayn maaha cumar khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu u yimi saxaabiga caanka ah ee abudari alkhafaari radia allahu tacaala canhum jamiican dabeedna wuxuu ku yidhi markuu xaaladiisii arkay rabada meel la yadhaha buu deganaa abudar radia allahu tacala canhu oo madiine ka baxsan markuu xaalkiisii arkay uu arkay guriga mutawaadica iyo iyo iyo maaragtay taqashufka ama ama waxa weeyaan adduunyo sida aanuu ugu dadaalay inuu uga fog yahay xaalkiisu siduu iyo markuu arkay ayuu wuxuu qariibsaday cumar abudar siduu u nool yahay markaasuu ku yihi walaal baytumaalka muslimiinta maalin walba bil walba waxaan kaaga soo diri jiray lacag miyaanay ku soo gaadhin abudar radia allahu tacaala canhu su-aashaa cumar markuu ka jawaabay wuxuu ku yidhi nacam yaa amiira almuuminiin lacagtii aad ii soo diri jirtay ee baytumaalka aan ku lahaa ee qof kastoo muslima la siin jiray ee aad maalin bil walba ii soo diraysay way soo gaadhay hase yeeshee lacagtii guri aan ogahay inaan isaga ku hadhayo oo aan ogahay inaan inuu guri nag yahay oo aan laga guuraynin ayaan ku camiray kan safar baan ku ahayoo wax badan iskagama bixin buu guri gurigii aan rasmiga ahaa ee aakhiro ayaan xoolahaad ii soo dirtay geysto ku camiray buu guri cumar khadaab radi allahu canhu markuu jawaabtaa maqlay waxay cula tilmaameen raggii la socday oohin buu qabsaday ilaa iyo laysiri waxa weeyaan wuu miyir doorsoomaya waxaan uga socdaa saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii ummaddanee khayrka badnaa adduunyada waxay u yaqaaneen meel lagu meel gaadho daar la sii marayo oo laga tegayo saa awgeed baa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam cabdulaahi bni cumar bn khadaab wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa laba midkood waa inaad iska dhigto nin musaafiroo waddo ka gudbaya iyo nin khariiboo waageeniyo dal aan dalkiisii ahayn jooga sida aanu isu dhiganin labadaa midna nin musaafira oo dabadeedna intay cadceedi qabatay geed hadh galay oo intay cadceeddu jabayso geedka intaasu ku jiraya markay cadceeddu jabto wuu ka dhaqaajinaya oo caaburi sabiil iskuma hadlaynayo nebigu wuxuu uhi ama nin waageeniya oo beled aan beledkiisii ahayn jooga oo dal aan dalkii uu dhashay ahayn jooga sida aanu isugu hadlaynaynin buri nebigu calayhi salaatu wasalaam saasoo kale noqo adduunya saa ku noqo buri labadaa nin midkood noqo kun fi dunya kaanaka gariib aw cabiru sabiil ilaahay maadaama uu og yahay inay adduunyadu tahay daaru mamarin oo aan ahayn daaru baqaa meel meel hanti rasmiya ah oo lagu waarayo maadaamuu ilaahay og yahay inaanay adduunya ahayn ayuu ilaahay wuxuu inagu yihi watasawaduu sahay qaad waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sahay qaadaa lagu yidhi talow sahayda la qaadanayaa intay leegta qofku marka uu meel ka safrayo daluu degana uu u safrayo dhul aanu deganayn beled kale uu u safrayo sahaydaa uu qaato laba laba qaab laba qaab buu u jaangooya sahaydaa uu qaataa waxay ku dhisan tahay inta maalmood uu maqanaanaayo iyo dalka uu tegaya masaafada uu jiro marka ilaahay wuxuu ina yidhi sahay qaata ilaahay wuxuu ka jawaabay sahaydaa aad qaadanaysaa intay leeg tahay markaasaa ilahay wuxuu yihi watasawaduu faina khayra zaadi taqwa zaad la qaato sahay la qaato waxa ugu fiican alla ka cabsi buu ilaahi jala wacala sahayda aad u baahan tahay inaad adduunyo kaga gudubto oo aad aakhiro ku gaadho ilaahay wuxuu uhi waxa ugu khayr badan sahay rasmiyana ka ah alla ka cabsi buu ilaahi jala wacala marka alla ka cabsi waxa weeyaan ogow ogaada gawsdambeedka ku qaniina alla ka cabsi ku dadaala inta adduunyada joogtaan ilaahay waxa uu yidhi fa ina khayra zaadi taqwa ilahay wuxuu uhi wattaquunii aniga iga baqa yaa ulil albaabi buu ilahay hi ciddii caqli lahow ilaahay aayadda wuxuu ku sheegay inaynu sahay qaadanno waxa kaluu ku sheegay sahayda nalooga baahan yahay ee maanta ay dunyo aynu ugu baahannahay aakhirana wax ina taraysaa inay alla ka cabsi tahay ilaahay waxa uu sheegay cidda laga cabsanaya haddaba inay isaga tahay ee aanay khalqigiisa ahayn wattaquunii buu ilahay yidhi aniga iga baqa khalqigayga ha ka baqina yaa ulil albaabi wixii caqli lo buu ilahay yidhi aayadda culimadu waxa dhahen ilahay wuxuu igu khatimay yaa ulil albaabi cidda waanadaasi gelayso ee dhaxalgal ka dhiganaysa ee gawsdambeed ka dhigaysa waanadaasi waa cid ilaaha waa cid ilaahay caqli uu siiyey oo basharka in badan baa alla ka cabsigii ka tagtay oo aan ilaahay ka cabsanaynin sababta oo tahay caqli ku filan ma laha buu ilahay wattaquunii ya ulil albaab waa ka imaamu shaafici laga sheegay qofkumuu cisoobin ilaa ilaahay inuu ka baqay mooyaane taqwadaasi walaalayaal ilaahay uu inoo sheegay inay sahayda rasmiga aynu u baahanay tahay ee aynu aakhiro waxayna taraysaa waa waa shayga keliya ee aakhiro marka la qabto lagu kala tegayo waa shayga keliya ee qofka raacaya waa shayga keliya ee dhaxalgal ah qofka marka qabriga la dhigo taqwadaasaa la weydiinaya adduunka markuu qofku yimaado ilaahay waxa ugu ugu ugu waajibsanee uu saaray taqwadaasay ku dhisanta marka uu adduunka ka baxayo waxa loo laqimayo taqwadaasay ka mid tahay marka ilaahay uu ishortaaga waxa la weydiinayaa taqwadaasaa la weydiinaya wax kale la weydiin maayo siraadka iyo jidka marka la maraayo dadka nin walba iftiin buu sitaa jidka la maraya ee siraadka ah ee khalqigu wada dul marayaan waxaa la dhigayaa jahannamo labadeeda daraf ayaa la dhigaya kadibna dadku waxay soo gelayaan saf nin walba jidkaasuu maraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waxaa aaaar kaga soo aroortay inuu jidkaas yahay jid dhuuban oo aada miiq u ah waxaa soo aroortay inuu jidkaasi yahay jid afbadan sida seeftoo kale inuu afbadan yahay waxaa soo aroortay inuu jidkaasi kelbada hareeraha kaga xidhan yihiin oo ay qofkii ilaahay caasiyey kelbadahaasi la hadhayaan dadku markaa way qaybsamayaan buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninbaa wuxuu u marayaa sida hilaaca nin wuxuu u marayaa sida faras dheeraynaya nin wuxuu u marayaa sida nin nin nin nin orodyahana kood ka ugu dheereeya nin wuxuu marayaa isagoo guclaynaya nin wuxuu marayaa isagoo gurguuranaya ninba sibuu u marayaa nin walbana inta uu maraayo iyo waxa uu iftiinsanayaa waxay ku xidhan tahay zaadkaa uu sitee taqwadaa intuu leegyahay wattaquunii ya ulilalbaab dadka qaarkood oo muslimiinta ka mid ah ama addoommada ilaahay ee xataa gaaladaa ka mid ah way la hadhaysaa kalaab siraadkaa kama gudbayaan waxaa la hadhaya kelbadaha dabadeedna jahannamu ku dhacaya ay ku ridayaan dadka qaarkood nebigu wuxuu yidhi isagoo meel walba dhiig ka da'ayo ayuu jidka ka gudbayaa gurguurad baanu kaga gudbayaa waa ka ilaahay ka sheekeeye munaafiqiin iyo muuminiin wixii kala qabsaday ama kala qabsan doona jidkaasi marka la maraayo ilaahay wuxu uhi yowma tara almuuminiina waalmuuminaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim ilahay wuxuu sheegay muuminiintu maalintaa inay iftiinsanayaan alla ka cabsiga ay la yimaadeen iyo zaadkii siteen in ilaahay iftiin uga dhigayo nuur rasuulkeenu muxuu yidhi bashir ilmashaa'iina biulam binuuri taami yowma alqiyaama kuwa salaada habeenkii u guuraynaya ee salaadaha jamacaa tegaya ee masaajidda tegaya ragga ka mid ah ama muuminiinta ka mid ah waxaad ugu bushaaraysaabaa ilaahay rasuulkiisa uu yidhi lagu yidhi nuur taam ah iyo iftiin dhammaystiran oo ay jidkaa ku maraan ugu bushaare maalinta qiyaamaha lagu yidhi nabi alayh isalaatu wasalaam munaafiqiintii markay israa'iin jidkaa mara allah jalla wacalaa wax camaloo saalixay dee wataan ma jirto alla kacabsi ma wataan sahay ma sitaan dabeedna jidkaa mugmugdi buu ku noqonaya muuminiintiioo iftiin u baxaya bay arkayaan marka markaase waxay odhanayaan unduruuna naqtabis min nuurikum ilahi wuxu uhi yowma yaquulu lmunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu unduruuna naqtabis min nuurikum munaafiqiintii muuminiintii waxay ku odhanayaan warna suga meesha hanagaga tegina waxaanu iftiinsanno ma hayno nuurka ay iftiinsanaysaanee meesha kaga gudbaysaan aanu idinla iftiinsanna eedna suga bay odhanayaan dabeedna waxaa lagu odhanayaa dib u noqdo oo nuurkan haddaanu sidano waqti horeaanu shaqaysanaye ordoo nuur doonta idinku nuur ma wadataan waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur walaalayaal alla ka cabsigaa ilaahay uu ina faray waxay ku fasireen saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii saalixiinta ah waxyaabo kala duduwan laba midh ama saddex midh baan ka sheegaya wixii ay ku fasireen culimadu waxay dhaheen taqwadaas iyo alla kacabsigaa ilaahay wuu yihi zaad ka dhigta cabdullaahi bni mascuud oo saxaabi saxaabadii rasuulka ka mid a oo culimadii saxaabada ka mid a waxaa bisanadin saxiixin kaga sugan inuu yidhi radia allahu tacaala canhu markii la weydiiyey alla kacabsigu waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun buu ilahay yihi kuwii iimaanka laga helo ilaahay ka baqa alla ka cabsi dhab ah alla ka cabsigu ilaahay xaqu leeyahay xaqa taqwa alla ka cabsi dhaba ilaahay ka cabsada macnaheedu waxa weeyaan sida aayadda kale ilaahay uu ku fasiray fattaqu llaaha ma statactum intii aa awoodaan baa ilaahay ka cabsada cabdullahi bn mascuud baa waxa la yidhi taqwadu waa maxay waxa uu yidhi an yutaaca allaha falaa yucsa waa in ilaahay la adeeco oo lagu adeeco waajibaadkii ilaahay uu ku saaray samayntooda wixii ilaahay waajibaadee muslima haddaad qof muslimata ilaahay uu kugu waajibiyo faraaida inaad ku adeecdo an yutaaca allaha falaa yucsa waa in ilaahay la adeeco oo loo hogaansamo oo falaa yucsa aan ilaahay la caasin waa inaad ilaahay ugu hoggaansanto caqiidadaada iyo qalbigaaga waxaad ka ictiqaadayso iyo iimaankaa iyo waxaad rumaynayso iyo camalka iyo waxaad samaynayso iyo qowlka iyo waxaad odhanayso an yutaaca allaha falaa yucsa wa an yudkara waa in ilaahay la xasuusnaado oo mar walba ilaahay jalla wacalaa iyo cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo xaqiisii kasoo bixiddiisa iyo aakhire iyo u diyaargarowgooda iyo ilaahay inaad carabkaaga iyo ficilkaaga iyo qalbigaagaba ka xustaa waa inaanay ka bixin niyadaada oo falaa yunsa aan ilaahay looiloobin buui saa awgeed ba ilahay muminiinta ahlujannaha markuu sifaynaya ilahi muxuu ihi wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat waa kuwa ilaahay in badan xusaaya ee rag iyo dumarba le buu ilahay acadd allahu lahum makfiratan wa ajran cadiiman ilahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn oo janno ah waxa uu yihi cabdillahi mascuud radi allahu tacaala canhu wa an yushkara ilaahay waa in loo mahad celiyo oo ilaahay loogu mahad celiyo calaa maa ancama bihi calayka min nicamihi alkaiira ilaahay nicamkuu ku siiya faraa badan leh waa inaad uga mahad celiso oo aad qalbigaaga ilaahay uga mahad celiso oo aad ogaato in nicamkaa ilaahay isagu uun ku siiyey oo aanu ilaahay nicmo uu ku siiyey caafimaad dheh caqli dheh awlaad dheh hantiyo xoolo dheh nabadgelyo dheh waxa weeyaan laxaadkii uu kuu dhammaystiray dheh ilaahay nicamkaa uu ku siiyey reer iyo awlaad uu ku siiyey dheh naxay nicamkuu ku siiyey noocay doonaanba ha noqotee waa inaad ogaato inay ilaahay agtiisa ka timi oo aanad xoog iyo xiniin iyo ragannimo aad dadka dheertay ku keenin ilahay wuxuu uhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah ilaahay wixii nicmee uu idin siiyaa haysaan alla xaggiiba idinka timi baa ilahay yidhi sidaa awgeed ma bannaano qofka muslimka ahi inuu markuu roobku do-o uu yidhaahdo roobku wuxuu noogu daay xidig fulaan baa xidig fulaan la fadhiistay ama waxa weeyaan hebla xidigii hebel la odhan jira hebel ku beegmay inuu ilaahay cidaanaa inuu u tiiriyo matarka iyo naxariista iyo wanaagga keenideeda mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi baa sunnaa inuu qofka muslimka idha wamaa bikum min nicmatin fa min allah marka cabdillahi mascuud wuxuu leeyahay nicmada ilaahay uu ku siiyey waa inaad ka mahad celiso qalbigaagaad ka mahad celinaysa qaabkaad qalbiga uga mahad celinaysaana waa inaad nicmadaa ilaahay u qirto inuu isagu ku siiyey fadli iyo waxa weeyaan iyo gallada uu kuu galayna ay tahay carabkaad uga mahadnaqaysaa ilaahay caza wajalla ficilkaad ilaahay uga mahadnaqaysaayo nicmo kastuu ku siiya daacadiisaad u isticmaalaysa jawaarixdaadi iyo xubnuu ilaahay ku siiyey hadday indha yihiin iyo hadday gacmo yihiin iyo hadday loga yihiin iyo haddii ay xubno kale yihiinba waxaad u adeegsanaysaa fii mardaati illaahi jalla wacala haddii ilaahay macsiyadiisa aad ku samayso xubnahana waxaad samaynaysaa degdeg baad u toobadkeenaysa oo taqsiir kaa dhaco marka waa inaad ilahay carabkana uga mahadnaqdo jawaarixdana waa inaad ilaahay uga mahadnaqdo falaa yukfar oon ilaahay laga gaaloobin waayo ilaahay haddii nicamkiisa aad ku mahadnaqi weydo ilahay wuu kaa qaadaya walaakina allaha caza wajalla arxamu bicibaadihi min anfusihim ilaahay jalla wacalaa addoommadiisa wuxuu uga naxariis badan yahay nafaha iyaga ku jirta ilaahay addoonkiisu isagoo caasinaya oo hanti uu siiyey ku caasinaya oo laxaad uu siiyey ku caasinaya oo caqli uu siiyey ku caasinaya oo madaxtinimo uu siiyey ku caasinaya oo hanti uu siiyey ku caasinaya ayuu haddana ilaahay u kaadinaya lacalahu yatuub laa yucajilu calayhi alcuquuba ilaahay cuquubada kusoo dedejin maayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku uhi maa yafcalu allahu bicadaabikum ilaahay muxuu u taraysaa inuu idin cadaabaa maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilahay wuxuu yihi haddii ay ilaahay rumaysaan oo idinku ilaahay u mahadnaqdaan ilahay muxuu cadaabkiina ku falay ilahay cadaabkiina ma rabo waayo ilaahay cadaabka khalqigiisa oo dhan hadduu cadaabo mulkigiisa waxba ku dari mayso khalqigiisa oo dhanna hadduu janneeyo mulkigiisa waxba ku dari mayso dhammaantood hadday khalqigu ilaahay ka gaaloobaan mulkigiisa ilaahay waxba ka nuqsaamin maayaan dhammaantood hadday wada adeecaanna mulkigiisa wax ku dari maayaan jalla wacalaa marka ilaahay jalla wacalaa waa alla kafuura oo raxiima addoommadiisu isagoo iyagoo caasinaaya ayuu ilaahay u naxariisanayaa oo uu ciqaabka u kaadinayaa oo aanu kula degdegaynin ilaahay ayaa addoonku uu gaadho marxalad laga quusto oo dabeedna ilaahay uu qabto addoonkaasi markuu ilaahay qabtee nicmadaa ka qaado nicmadaasi usoo noqon mayso ilahi wuxu uhi lain shakartum laasiidannakum haddii aa mahadnaqdaan oo mahadnaqii aynu sheegnay ay sameeyaan addoommadu ilahi wuxu uhi laasiidannakum waan idiin kordhinaya culimmadu waxa dhahn laasiidannakum macnaheedu waa maxay laasiidannakum macnaheedu waxa weeye nicmadii aad hayseenna waan idiin xifdinaya tu kaloo ziyaadana waa idinku daraya aan miaal keeno haddii addoon addoommada ilaahay ka midi ilaahay ugu mahadnaqo ilaahay wuxuu siiyey oo addoonkaa ilaahay calaa sabiili lmithaal uu awlaad siiyey addoonkaasi istikfaarta iyo sadaqada iyo daacaadka iyo tawxiidka uu ku dadaalo ilaahay wuxuu siinayaa awlaaddiisii awlaad buu ugu daraya hantidu haystayna ilaahay waa u barakaynaya tu kaluunu hayninna alla waa ugu kordhinaya la asiidanaku macnaheedu waa saasay culimmadu dhahay laasiidanakum macnaheedu ma aha intii horead haysaa lagaa qaadaya in cusub baa lagu siinaya saas maaha bay culimmadu ee waxa weyaan tii horena waa lagu haynaya tu dambe oo leegna intaad ilaahay umahadnaqdaa lagugu daraya ziyaadadu waa caynkaas culimmadu dhahay nacam dee qaa'idada qur-aanka ay culimada qaar ku tilmaameen laasiidanakum ilaahay wuxuu yidhi walain kafartu intaanan taa dambe sheegin qur-aankay ku taallaa masaladaasi nabiyulahi nuux muxuu rotalgu ku yidhi ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار reetolka yo buku waar ilaahay u toobadkeenoo dembi dhaaf weydiista haddaa istikfaar iyo dembi dhaaf ilaahay aa kula mucaamishaan oo aad la timaadaan yumdidkum biamwaalin wabaniina ilaahay xoolo iyo iyo awlaad buu idin siinaya ilaahay hanti iyo ubad buu ilahay idin siinaya si awgeed ba cabdillahi bn cabbaas ninuu yimo wuxuu ku yidhi awlaad baanan beri waxaweyaan in badan baan xaas lahaa awlaadna imay dhalan maxaan sameeyaa akir min alistikfaari buu ku yidhi markaasuu aayaddan u sheegay wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yursil الsamaaءa عalaykum idraaran wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaar walaalayaa ilahi wuxu uhi wain takfuruu haddaan nicmadaa ilaahay ka gaalowdaan lain shakartum laasiidanakum walain kafartum buu laydhah haddaad gaalowdaan ina cadaabii la shadiidun cadaabkaygu waa daran yahay haddaad nicmadaydii ka gaalowdaan culimmadu waxay idhahdeen ilaahay waxa uu tilmaamay kufraanu nicma in ay ka dhalato cadaab laakiin cadaabkaa ilaahay wuxuu sheegay inuu daran yahay noociisa ilaahay muu sheegin cadaabkaasi waa noocee culimmadu waxay dhahdeen anwaacdiisu way badantay waxaa ka mid ah anwaacda cadaabkaasi shadiidkaa in nicmadii lagaa qaado deedna marka lagaa qaado aad daydaydo falaa tudrika deedna aanad haleelin caalimka subki la yidhaahdo waxa uu leeyahay kitaab cajiiba oo masalada ku saabsan oo aad u qiimo badan waxaa la idhaha mubiid الnicam muciid الnicam wa mubiid الniqam taqwadaasi walaalayaal ilaahay u ina faray waxa ay leedahay maaha mid inagoo keliya loo dardaarmay khalqigii ilaahay uu abuuray ee addoommada u ahaay oo dhan ilaahay wuu u dardaarmay kuwii inaga inaga horreeyey iyo inagaba ilahi wuxu uhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah idinkiiyo kuwii idinka horreeyeyba ilaahay wuxuu ihi ilaahay wuxuu u dardaarmay alla ka cabsada alla ka cabsiga macnihiisina waa sheegay talq ibnu xabiib waa taabici mashhuura oo min ajillaahi taabiciin ka mida waxa uu ihi taqwadu waxa weeyaan waa an tacmala biaacati illaahi inaad ilaahay daacadiisa samayso calaa nuurin min allaahi adigoo daacada ilaahay nuur ilaahay xaggiisa ka yimi ku samaynaya yacni adoo daacada aad samaynaysa ay tahay mid kitaabkii iyo qur-aankii ay ku tusiyeen oo aanad adigu samaysanin tarjuu hawaab allaahi waxa aad u samaynaysaana ay tahay inaad ilaahay ugu dhawaato wa an tatruka macsiyat allaahi waa inaad ilaahay macsiyadiisa ka tagto calaa nuurin min allaahi nuur ilaahay xaggiisa ka yimi adigoo uga tegaya darteed oo dee nusuustii xarintay ku camalfalaya tarjuu hawaab allaahi ama takhaafu ciqaab allaahi ciqaabka ilahayna ka baqaya taqwadaasi walaalayaal xaqiiqadeeda marka loo dego waxa udubdhaxaad u ah zaadkaa ilaahay yidhi uu qaato udubdhaxaad waxaa u ah ikhlaasu alcibaadati lilahi jala wacala an tacbud allaha waxdahu laa shariika lah inaad ilaahay oo keliya caabuddo oo aanad ilaahay cibaadada cidna la siinin oo aanad ilaahay malag malaa'igtiisa ka mida wax ugu darin oo aanad ilaahay nebi nebiyadiisa ka mida wax ugu darin oo aanad ilaahay weli awliyadiisa ka mid iyo saalixiinta wax ugu darin oo aanad ilaahay shuhadadii diinta islaamka u dhintay wax ugu darin oo aanad ilaahay sanam iyo xajar iyo dhagax waxba ugu darin udub dhexaad bay u tahay zaadka ilaahay uu sheega alla kacabsiga ee taqwada ah udub dhexaad waxa u ah ikhlaasu lcibaadati lilaahi caza wajal inaad ilaahay oo keliya caabuddo sidaa awgeed ayaa ilaahay jala wacalaa afdal kalimatin calaa wajhi اlardi afdalu kalimatin qaamat biha asamaawaatu waalardu waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu llah nebigan wuxu uhi sal اllahu alayh wasalam afdalu maa qultu ana wاnnabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah aniga iyo ambiyadii iga horeeyey wixii ugu fadli badnaayaano nidhi kelimatu tawxiid bay ahayd buu nebigu alayh isalaatu wasalaam kelimatu tawxiid walaalayaal waa kelmadda ugu qiimo badan ilaahay agtiisa waa kelmad ilaahay uu ku waajibiyey awaliin iyo aakhiriinba waa kelmad ay ku wada baaqayeen ambiyadii ilaahay waa kelmaddii ay ku colloobeen umamka ummamkii ilaahay uu abuuray iyo nebiyadoodii waa kelmaddu ilaahay nebi kasta oo ambiyadiisa ka mida la soo diray walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibuu taaquut wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun walihaada baa ilaahay qur-aanka qisaska ambiyada markuu kaga sheekeeyey nebi kasta dacwadiisii iyadu ka bilaabo kelmadaasu ka bilaabo waayo waa udubdhaxaad waa asaas haddii iyada la waayo alla kacabsiga aad la imanayso ee aad doonayso inaad zaadka ka dhigataa biyo coldhaanshay ayuu noqonayaa oo aan waxba ka jirin si awgeed baa ilaahay suurat huud wuxuu kaga sheekeeyey ambiyadii ilaahay ilaahay ambiya wuxuu kaga sheekeeyey nebiyo badan ilaahay shucara wuxuu kaga sheekeeyey nebiyo badan nebi kasta reetolkii wuxuu ku lahaa reetolkayow ucbud allaha ilaahay kelidii caabuda wax kale idinkama rabo wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ila calaa rabbi alcaalamiin kelmaddaasi haddii uu qofku xaqiijin waayo ama haddaan si kale u idhaa kelmaddaasi waxaa ku xidhan qofku inuu badbaado iyo inuu halaagsamo waxay ku xidhantahay kelmaddaasi iyo xaqiijinteeda sidaa awgeed baa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu reetalku u yimi ee qurayshoo ilaahyo badan caabudaysa u yimi oo asnaam qaar asnaam caabudaya iyo qaar malaa'iga caabudaya iyo qaar nebiya caabudaya dadka khalqiga nebiga laga soo dhex saaray intaba waa lahaayeen markuu nebigu dadkaa u yimi hal kelmad buu nebigu ku uri yaa qawmi qul laa ilaaha ila allahu tuflixu reetalkayow waxaa qirtaan ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wax allaalaa wixii kale ee aan ilaahayna la caabudayaba qubabu ilaah ayuu ku yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam reetolka laa ilaaha illa allah macnaheedu inay sidaa tahay markay arkeen mushrikiintii ayay intay isu habar wacdeen ayaa kuwoodii caqliga badnaa waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab war ninkiina ninkii maxamed bnu cabdillaahi ma wuxuu ilaahyadii oo dhan ka dhigay xabad keliya muu ka soo reebay intii kaleba daadiya miyuu yidhi wallaahi war culus buu la yimi bay dhahay war culus ayuu la yimi markaasay nebiga la dagaalameen waxay ka fahmeen mushrikiintii laa ilaha illa allah macnaheedu inay tahay ilaahay oo keliya caabuda laa ilaha illa allah walaalayaal kelmadda kelimatu tawxiidka waa kelmaddii culimmadu waxay dhaheen qaamat biha samaawaat walard samaawaadkiiyo dhulalkaba waa kelmadday ku istaageen waa kelmadda aakhiro dadku ugu kala baxayaan wax jannada gala oo muuminiina iyo muslimiina iyo wax naarta gala oo ku waara loogu qaybsamay waa kalimatun tufariqu bayna alxaqi waalbaatil waa kelmad kala farqinaysa xaqa iyo baatilka kala farci- far- farqinaysa waa kelmad qofka muslimka qofka muslimkaa ku waajibinaysa anlaa yacbuda maca allahi axadan inaanu ilaahay cidna la caabudin sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay caabuda oo ilaahay cid ha la caabudin ilaahay muu odhan wacbudullaha walaa tushrikuu bihi nebiyan ilaahay muu odhan subxaana allah qur-aanka balaaqadiisa u fiirso ilaahay waxa uu yidhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi sh- shay-an ilaahay cid waxba cid ha ugu darina wax ciddaasi shaygaasi cidduu doona ha noqdo ama makhluuqa ha ka mid ahaado ama bahiimatul ancaamki iyo mayaadhaanka ha ka mid ahaado ama waxaan hadlinoo dhagax iyo xajara ha ahaado ama malag iyo rasuul iyo dad sharaf la ahaado cid ilaahay aad la caabudi kartaan ma jirto bu ilahay yidhi. walihaada nimanka nebiyullaahi ciise iyo hooyadii caabuday ilaahay qiyaama markuu keeno xujadaa lagu oogaya markaasaa ilahay nebi ciise u yeedhaya ilaahay wuu og yahay inay inay baatil ku caabudeen nebi ciise iyo hooyadii nebiyullaahi ciisaa loo yeedhayaa si ilaahay iyaga xujada ugu oogo markaasaa ilaahay wuxuu ihi wa- ilaahay wuxuu odhanayaa yaa ciisa a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaahi nebi ciisa ilahay wuxuu ka odhanayaa war ma adigaa yidhi markay idhahaan nebi ciise iyo hooyadii baanu caabudayn ayaa ilaahay nebi ciise intuu ya odhanayaa maadaa yidhi dadkan amar siiyey aanin iyo hooyadayna caabuda a anta qulta linnaasi maadaa dadka ku yidhi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaahi aniyo hooyaday ilaahay sokadina caabuda maadaa yidhi nebiyullaahi ciise ilaahay wuu ogaya inaanu odhan laakiin kuwanaa xujada lagu oogaya waxay idhaahaan soomaalidu hebel waa la afwaajiyey bay idhahaan soomaalidu yacni hadal jawaab baa la siiyey wuxuu ku yi- wuxuu ka daba idhaa uu garan waayo wey macnaha nabillaahi ciise wuxuu odhanayaa qaala subxaanaka ma ma qaala subxa- ma ilahi wuxuu odhanaya maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi ilaah adaa xumaan ka nasahane maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi wixii aad igu tiri ku dheh ee xaq ahaaye ahaa ilaahay kelidii caabuda intii uun baan ku ohi ilaah adaa xumaan ka nasahan ma o- mana odhani caabuda adna waad ogtay ilaahay oo waad- labadeedaba waad noo cilmi badanta ma qultu lahum ilaa ma amartanii bihi an icbudu allaha rabbii warabakum wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta araqiba calayhim ilaahw intaadii fartay baan ku yidhi buuri adaana aniy annaga iyo iyaga adaa noo kala maraga labadayadoo adaa u cilmi badan warkooda intii aan dhex joogayna waar ilaahay kelidii caawudaan ku laha markaan ka imi waxay sameeyeenna ilaahw adaa iga war badan oo iga ogaal badan xujadii baa saa loogu ogaya ya malaa'igtii baa ilaahay u yeedhaya markay dadka qaarkood idhaahaan malaa'igtaanu caabudayna markaasaa ilaahay la ohanaya ahaa ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun kuwaas ma idinka idin caabudayin baa malaa'igtii lagu odhanaya markaasay malaa'igtii ka beri noqonayaan towxiidkaasi walaalayaal rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sano ayuu ku baaqayey si ay ummaddu shirki iyo gaalnimo uga dheeraato oo uu dhidibkaa asaaskaa islaamnimadu ay ugu toosto mucaad buu diray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku uhi yaa mucaad inaka ta'tii qowman ahla kitaab falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah mucaadow saxiixuu ku yaalla xadiidkaas waxaad samaysaa waxaad u tegi doontaa reer yaman waana niman ahlu kitaaba nimankaad u tegaysaa oo sharci hore loo wax ka yaqaanay waxa ugu horeeya aad ugu baaqaysa waxaad ka dhigtaa buu kuuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shahaadati- shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah waa inay qiraan ilaah xaq lagu caabudaa inaanay ji- inaanu jirin ilaahay mooyaane oo wixii ilaahay ka soo hadhayba gardarro iyo baatil lagu caabudayo ilaahay qur-aankuu ku sheegay taasoo waxa uu yidhi dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir aayaddaasi waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah rasuul aniguna inaan rasuulkii ilaahay ahay oo wixii aan la imi xaq yahay taana waa inay rumeeyaan hadday taa kaa yeelaan buu kuhi nebigu sal alla alay waslam fa inhum ataacuuka bidalik hadday taa kaa yeelaan faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaatin fi lyowmi waleyla waxaad u sheegtaa in ilaahay ku faral yeelay shan salaadood oo habeenkii iyo maalintii la tukanayay waa hadday tawxiidka aqbalaan hadday tawxiidka aqbali waayaan oo ay ilaahay cibaad- inay cibaadada u badhax tiraan aqbali waayaan salaaday tukanayaan waxba kama jirto waa guri bilaa sidaas oo la dhisayo nebigu wuxuu uhi fainhum ataacuuka bidaalik hadday taana kaa yeelaan salaadii fa aclimhum waxaad u sheegtaa ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi hadday kaa yeelaan salaadii iyo taw- tawxiidkii iyo salaaddii seke in lagu leeya u sheeg kuwooda hantida leh in xoolo lagu leeya u sheeg xoolahaasoo laga qaadayo kuwooda hantida leh ee ee hodankaa laga qaadayo kuwooda fuqaradan la siinayo macnaha xadiiskaasi waxa weeye tawxiid wax ka horeeyaa ma jiro waxaa ka sida ambiyada ilaahay baa ay ahaaye ay- waana dariiqadii ambiyada in dacwaddu tawxiid ugu horeeyo waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay salaada iyo zakadu waxba anfici mayso haddii tawxiidku kaa leexdo waxba kuu tari mayso guri bilaasaysaad dhisaysa haan bilaa gunaad dhaaminaysa haddii tawxiidku kaa leexdo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam mucaad buu wuxuu ku yidhi yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah ma garanaysaa waxay addoommadu waxa ilaahay addoommada xaq ugu leeyahay iyo waxa iyagu xaq ilaahay ugu leeyihiin markaasuu yidhi allah warasuulu aclam saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam edabtooda waxaa ka mid ahayd radia allahu tacaala canhum ajmaciin edabtooda waxaa ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu weydiiyo su'aal iyagoo su-aashaa jawaabteeda ama garanaya ama wax ka garanaya ayaa waxay odhan jireen allah warasuulu aclam dee waana runtood allah warasuulu aclam ilahay rasuulkiisu iyaga waa ka cilmi badan yahay sababtay laakiin sidaa u odhanayaan waxay ahayd inta badan waxay doonayeen inay nebiga ka soo saaraan cilmi zaa'id oo aanay haynin oo de way kala duwanta qofku hadduu kula ne su-aashaa jawaabteeda waan garanaya waad iska aamusaysa iyo haddaad tiraa garan maayo wixii aad garanaysaad siinaysa Aan- nebigu wuxuu ku yihi xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahay xaqu addoommada ku leeyahay waa inay kelidii caabudaanaanay cidna wax la siinin waa inaanay ilaahay cid la baryin ilaahay waa inaanay cid la baryin ilaahay waa inaanay cid cid cid cid wax ula gowricin ilaahay waa inaanay cid ula nadirin ilaahay say uga baqayaan waa inaanay cid kale uga baqin ilaahay cid aan ahayn waa inaanay dabx iyo gowrac ugu dhowaanin dhibi markay ku habsato ee masiiba qabsato waa inay ilaahay xaggiisa u yaacaan waa inaanay kuwa dhintay iyo qaar nool waa inaanay weydiisanin waxaan ilaahay mooye cid kale karaynin waxaqu lcibaadi cala allaahi addoommadu xaqa ay ilaahay ku leeyihiin hadday kiisa ka soo baxaanna waxa weeye an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an inaanay ilaahay cadaabin ciddii aan isaga cid la caabudin xadiiska intiisa dambe waxaa caddaynaysa xadiisu jaabir ibni cabdillaahi wa xadiisu cabdullahi bni mascuud oo midna saxiixaynka ku yaallo midna saxiixu muslim ku yaallo cabdulahi bn mascuud jaabir ibn cabdillahi wuxuu yidhi nebigan waxaan ku uhi malmuujibataani ya rasuul allah yaa rasuul allah malmuujibataani nebi maxamedow labada shay ee jannada waajibiya waa maxay ama haddii eh, labada shay ee wax waajibiya waa maxay rasuulku wuxuu uhi man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shayan dakhala annaar labada shay ee wax waajibiya waxa weeye ninka tawxiid ku dhinta ee isagoon ilaahay cid la caabudaynin oo rabbi cibaadada u badhax tirayo kelidii alla u haysta dhinta jannaduu gelayaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam ninka isagoo ilaahay cid la caabudayoo dhintaana naartuu gelayaa buu nebigu alayh isalatu wasalaam idan tawxiidkiina wuxuu waajibiyey janno shirkigiina wuxuu waajibiyey naar cabdulahi bn mascuudna nebiga wuxuu ka wariyey man maata yushriku billahi shayan dakhala annaar xadiiska intiisa dambe la macnata walaalayaal qofka muslimka ah ee muwaxidka ah tawxiidkiisa wuxuu ka faa'iidayaa inaanu naar ku waarin hadduu galo ama aanu gelinba rasuulku wuxuu ihi qofka dhinta isagoo ilaahay cibaadada kelidii siinaaya oo aan shirki ka dheeraaday kiisii yara iyo kiisii weynaaba jannaduu gelaya jannaduu gelaya culimmadu waxay idhahdeen haddii uu wax macaasiyoo ulaa aanay jirinoo jannada hore uu ka gelay haddii uu macaasi ku dhintay aanu ka toobadkeeninna ilaahay ama waa u dembi dhaafayaayoo tawxiidkiisii baa loogu dhaafayaa wixii uu sameeyey oo dhan oo naar is arki maayaan ama hadduu naar galo tawxiidkiisii naar wuxuu ka- wuu ka badbaadinayaa inuu ku waaro oo naar ku waari maayo abudar baa nabiga calayh isalaatu wasalaam su-aal weydiiyey waxa uu ku yidhi wuxuu maqlay nebiga oo leh ma min cabdin yamuutu ma min cabdin yaquulu laa ilaaha ila allah uma yamuut ilaa dakhala aljanna ma jiro addoon laa ilaaha ila allah macnaheeda xaqiijinaya dabadeedna dhimanaya ilaa haddii uu dhinto isagoo muwaxida jannadu gelaya markaasuu abudar wuxuu yidhi wain zanaa wain saraq markaasuu markaasuu nebigu yihi wain zanaa wain saraq markaasaan waxaan idhi buuri wain zanaa wain saraq markaasuu nebigu yihi buuri wain zanaa wain saraq markaasaan waxaan idhi buuri wain zanaa wain saraq mar saddexaadkii markaasuu nebigu wuxuu ihi wain zanaa wain saraq calaa raqmi anfi abidarin radia allahu canhu nebiga waxaan ku idhi buu yidhi nebi maxamedow qof kastoo laa ilaaha ila allah ku dhinto iyo tawxiid jannadu gelaya xataa hadduu sinaysto xataa hadduu xado saddex jeer baa nebiga weydiiyey buui xataa hadduu xado xataa hadduu zinaysto oo uu zina iyo sariqo ku dhinto ayuu jannada gelayaa miyaa isagoon ka toobadkeenin markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi markuu intii ku arkay inuu ku celceliyey xataa hadduu zinaysto oo uu oo uu oo uu xado oo uu labadaa kabiiro isagoon ka toobadkeenin ku dhinto laakiin muwaxida jannaduu gelaya haba boorhooba abudar sankiisu yahy abudar xadiiska markuu wariyey wuxuu odhan jiray wain raqima anfu abidarin ya maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa nebigu wuxuu leeyahay xataa tawxiidka qofku wuxuu kaga badbaadayaa naar hadduu ku dhinto isagoo macaasi kala samaynaya qofku oo aan tawxiid laakiin ku dhintay oo shirki aanu ku dhimanin macsiyo kastuu ilaahay la hor tago laba ilaahay mashiadiisu hoos yaallaayo haddii wax kasta oo gaalnimo ka sokayso dembiyuu qofkaasi ku dhinto tawxiidkiisa wuxuu ka faa'iidaya inaanu naar ku waarin amaba aanu gelinba ayuu ka faa'iidaya sida xadiiskaasi uu ku cadyahay waa nicmo weyn walaalayaal walihaada baa ilaahay jannada dad buu ka xarimay dadku ilaahay jannada ka xarimay waxaa ka mida mushrikiin ilahy wuxu uhi inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wamaawaahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar ilaahay jannada wuxuu ka xarimay buu ilahay yidhi ciddii intay dhimatay iyagoo ilaahay cid la caabudaya oo dhintay iyagoo ilaahay awliye la caabudaya oo awliye ilaahay la baryaya oo awliye iyo ilaahay wax wada gowracaya ama awliye uu le- dad uu leeyahay waa awliye ilaahay ama dhintay ama nool waxu gowracaya oo iyaga ka baqaya oo aaminsan cid inaan ilaahay ahayn inay dhibi karto qofkii saa ku dhintay ilaahay wuxuu ka xarimay buu leeyahy ilaahay jalla wacalaa naar eh, jannada ayuu ka xarimay wamaawaau naaru hooygiisa iyo hantidiisuna waa naar wa bi'sa almasiir inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wamaawahu naar ilahi wuxuuhi wamaa lilaalimiina min ansaar dadka ilaah dadka daalimiinta ee gardaroolayaasha ah ee xadgudubka sameeyey ee ilaahay meel kaga dhacay ee rusushiisii meel kaga dhacay ee sharcigiisii meel kaga dhacay kuwaasi cid ilaahay ka celinaysa malaha buu leeyahay marka ilahay lays horteego ilahay la hortago wamaa lilaalimiina min ansaar ilahi wuxuu yidhi inahu man yu- eh, waman yushrik billahi fakaanama khara min asamaa'i fataktafuhu tayru aw taawi bihi riixu fii makaani saxiix shirkiga noocaasa waa acdamu dembin cusiya allahu bihi jala wacalaa waa dembigii ugu weynaa ee ilaahay lagu caasiyey qofka muslimkaahi waa inuu ka digtoonaado dadka qaar baa isdhigtay oo innaga inaga mid ah oo is yidhi haddaad laa ilaaha illa allah tidhiba waxba kaa xumaan maayaan laa ilaaha illa allah walaalayaal sida ay weysadu u burto oo waxyaabo buriyo u leedahay ee tahaaradu u burto ee waxyaabo buriyo ay leedahay oo ay soonku u buro oo waxyaabo buriyo uu leeyahay oo uu waxa weeyaan xajku u buro oo waxyaabo buriyo uu leeyahay laa ilaaha illa allah iyana waxyaabo nawaaqidoo buriyay leedahay waxyaabaha culimmadu waxay kaga hadleen kutubta fiqiga iyo kutubta caqiidada kutubta fiqiga waxaa ku wada jira intayna wax dhigata garayna kitaab la yidhaha kitaabu ridda oo lagaga hadlo waxyaaba diinta lagaga baxo waxyaaba diinta lagaga baxa wax qowlay leedahay oo lagu hadlo wax caqiidaa bay leedahay oo la yidha oo qofku uu aamino oo isagoo ku oo isagoo aan ku hadlin uu ku gaaloobayo hadduu aamino waxay leedahay wax ficiloo la sameeyo marka waa inuu qofku islaamnimadiisa ilaashadaa sidaad gaadhka uga qabanaysa hantidaada ka badan waa inaad gaadh uga qabataa islaamnimadaada oo aad u ilaalisaa oo aad iska barataa waxyaabaha islaamnimadaada wax yeeli kara ilaahay qur-aanka wuxuu sheegay niman ilaah iyo rasuulkiisa ku dheeldheelay iyo diintiisii oo diinta ka baxay ya markii layidhi waa la yidhi waa gaaloodeenna yidhi wallaahi waanu kaftamayna ilahay wuxuu uhi qula billaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilahay wuxuu uhi ma ilaah iyo rasuulkiisa iyo diintiisa ku dheeldheelayseen ma taasaa ciyaar ciyaar gashay iyo kaftan ilahi wuxuu uhi laa tactadiruu ha cudurdaarannina cudurdaarkiinnu laa maxalla lahu min alicraab wuxuu taraya ma laha qad kafartum bacda iimaanikum bilah waa gaalowdeen iimaankiinni kadib waa qowl lagu gaaloobay caqiide lagu gaaloobay baa jirta oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay nimanka munaafiqiinta afka ka laha laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah ee nebiga maqashiinaya iyo saxaabada hoostana ku haystay gaalnimada oo aaminsanaa nebigu inuu been sheegayo oo aaminsanaa diintan inay been tahay oo aaminsanaa wax ilaah la ydhaha inaanay jirin oo aan ilahay cibaado loo badhaxtirayn ilaahay wuxuu uhi yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim ha- afkooda iyo iyo uurkoodu isma laha buu ilahay yidhi ilaahay wuxuu sheegay yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim ilaahay aayad kale wuxuu ku sheegay wamaa hum bimuminiin muminiin maahe waa gaala buu ilahay yidhi marka caqiida lagu gaaloobaa ficil baa lagu gaaloobaa oo qofku hadduu ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama musxafka qur-aanka intuu dhulka dhiga ku joogsado culimmada islaamku waxay isla ogol yihiin inay gaalnimatay diinta lagaga baxo bannaanka la iska taago waxaa la mida kuwaas qofka ilaahay cid la caabudaya ee ilaahay sidii uu mudnaa in looga baqo cid uga baqaaya ee ilaahay cid la baryaaya ee markay dhibaata ku timaado halkuu ilaahay u qayshan lahaa cararaya awliyada baryaya ama ha dhintaan ama ha noolaadaan ee weydiisanaya khalqiga wax ilaahay mooye cid kale aanay awoodin ya sheekh fulanow awlaadiisii sheekh fulanow aabba ii gargaaro ii badbaadi weli fulanow cabdiqaadir jilaaniyow adaa lagu weerarta gaalnimo weeye inuu iska ilaaliyo qofka muslimka udubdhaxaadka walaalayaal alla kacabsigaasi waa tawxiidkaas waxaa alla kacabsigaa udubdhaxaad u ah oo kale rasuulka sal اllahu alayhi wasalam inaad raad gurto mutaabacat nabiy alayh salaau wasalaam fii kuli ma tacbud اllaha bihi caza wajal wax kastood ilaahay ku caabudaysa inaad nebi maxamed kaga dayato oo aad raad raac noqoto ya oo aad nebiga alayh salaau wasalaam raad gurto ninkii soo maray baa garanaye miyii adoo jooga ama meel banaana ama baadiyo ku nool hadday neef geeli kaa lumo neefka geela waa la raadciyaa soo maa sidee loo raadciya raadkeedii waa la guraa hadday meel ay maraysa raadkii ku sawiran yahay dee raad hayee ruux hayeedii wey ama raad hayee rag haye soo saa maa waxaa filaya yaryarka magaalada joogay warkaa garan maayaan haddii markaa aad raadkii haysa raadkaa la raacaa hadday hashaasi siday u socoteed raadkii u gurayso buurelay fuusho raggii rag ahaa ee raadkaa guri jiree garanayay wuxuu garanayaa hashaasi dhagaxay laaday meeshuu u jeedo iyo jihaday u kacday dhagaxuu ka sahminaya dhagaxa waxaa la rabaa inaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintaada isaga u daba fadhiisato oo aad sidaa u raad gurto oo aanad dhinacna uga leexan ilaa iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam diintiisa aad ku dhimato kadibna berri toole markaa marka maxsharka la isugu yimaado aad ku soo aroorto xawdkiisi iyo darkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna dadka ka cabaya aad ka mid noqoto culimmadu waxay idhahdeen qofku inuu ilaahay caabudo kuma filla oo cibaadadaa ilaahay uu ka aqbalo kuma filla inuu cibaadada ilaahay u badhaxtiro keliya waxaa jira shay labaad oo asaas ah oo rukniya shaygaa labaad waa maxay waa mutaabacatu rasuuli sala allahu calayh wasalam fii maa tacbudu wa tataqarabu bihi ila allah waxaad ilaahay ku caabudayso waa inaad nebi maxamed kaga dayata maxaad kaga dayanaysaa nebiga waxaad kaga dayanaysaa cibaadada ilaahay aad ku caabudaysa nooceeda iyo qaabka aad u qabanayso iyo wakhtiga aad qabanayso iyo inta ay leeg tahay sifadeeda iyo kayfiyadda iyo qaabkaaad u samaynayso iyo wakhtigaad samaynayso iyo qadarkaad samaynayso dhammaan nebigaad kaga dayanaysa sala allah alay wasalam sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin ilah wuxuu yidhi yaa ka wanaagsan waman axsanu qawla miman miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun ilah wuxuu yidhi yaa ka fiican qofka ilaahay jala wacalaa nafti u hoggaansamay cibaadadii u badhax tiray wa huwa waxaal markaa ilaahay uu cibaadada u badhax tirayo muxsinun mid samafale uu yahay muxuu ku samafalaya fi itibaaci rasuuli sala allahu alay wasalam nebiga raaciddiisuu ku samafalaya cid ka fiicani ma jira buu ilahay yidhi ninka labadaa isku daray sidaa awgeed ayaa ilaahay qur-aanka siddeetan aayadood wax ka badan waxaanay lagu faray haddaanay kaba badnayn in nebiga la raaco calayhi isalaatu wasalaam waattabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum ilahi wuxuu ihi wixii laydiin soo dejiyey kiisii waa wixii ugu wanaagsanaaye laydiin soo dejiyey raaca buu ilahay yidhi rabbigiin wixii xaggiisa ka yimid ilaahay qur-aanka wuxuu ku xarimay nebigeenna waxaa loo diiday sharcigii ilaahay uu soo dejiyey waxaanayn inu raaco walaa tattabic ilhawaa fayudilaka can sabiili illah wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk rasuulka sidaa loo faray baa innaga inaloo faray sidaa awgeed baa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina siiyey qaacido cadiima oo waa maxay qaacidadaasi nebigu wuxuu ihi sida caaisha warisay saxiixa ku taalla man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa radd nebigu wuxuu uhi ninka diintayada waxaan ku jirin kusoo darriya ilaahay ku caabuda sunnadii nebiga waxaan ahayn ninka ilaahay ku caabuda ee rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaanu ilaahay ku caabudin isagu ilaahay ku caabuda ee ugu dhowaada fahuwa raddun ay marduudun mid lagu celinayo wey xaafid ibnu kaiir raximah اllah waxa uu fasiray aayadda qur-aanka ilaahi uu yihi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manfuura ilahi wuxuu ihi gaalaa laysu keenay qiyaamo marka ilahi lays hortaago ilaahay gaaluu soo xashrinaya wax allaalo waxay wanaag sameeyeenna ilaahay waa keenaya samafalkii iyo camalkii ay wanaagga ahay ay sameeyeen daahirka wanaagga ka ahaa iyo gaalnimadii iyo wax alaale waxay sameeyeen buu ilahay keenaya camalkoodii o dhan baa la tusiya marka la tuso la qirsiiyo ee inay sameeyeen lagu caddeeyo ayuu ilaahay wuxuu ka dhigayaa dambastabay raacay fajacalnaahu ilahay wuxuu yihi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali wixii ay sameeyeen baanu soo tubnay buu ilahay yidhi fajacalnaahu waxaanu ka dhignay habaa'an dambas oo manfuuran dabayl la raaciyey dambas dabayl raacay arag xataa yeelan maayo wax kale iska daay ilaah wuxuu leeyahay waxoodii biyo coldhaanshay buu noqda sida aanad biyo coldhaanshay cadowgaa biyo ay gacanta ku dhigay aanad uga cabbayn ugu intifaacaynin ayaa camalkaa ugu intifaacaynin xaafid ibnu kaiir aayaddaa markuu marayay wuxuu yidhi camalkaa ilaahay gaalo uu ku celiyey laba shay midkood buu waayey ama labadaba wuu wada waayey wuxuu waayey imaa in ilaahay dartii baan loo qaban oo ikhlaaskii buu waayey iyo tawxiidkii wa imaa wuxuu waayey mutaabacadii rasuulkaoo nebigaan lagaga dayanin wa imaa labadaba wuu waayey ee camalka labadiiba wada waayey iyo ka mid waayey keebaa daran ka labadiiba waayey soo maa ya ka labadiiba waayey xaalkiisu waa hadduu sii go-ay sidaas wey ninbaa mayd aa nimanbaa mayd qaaday baa la yidho dabadeedna maydkiiba iyagoo la yaacaya ka dhacay mid ka mid a intuu dib u eega yidhi war hebele war hadduu sii go-ay ya hadduu sii go-ay wal mayd bu hay yani wuu naga dhacayo sii go-ay marka camalka camalka shardi keliya laga waayey iyo ka labadiiba laga waayey ka labadiiba laga waayey hadduu sii go-ay way xalkiisu ilaa rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam mutaabacadaasi waa lagama maarmaan sida aad sida aad salaada ugaga dayanaysa nebiga ee aad soonka ugaga dayanaysa nebiga ee aad xajka sida loo qabanaya ugaga dayanaysa nebiga ayaad diintaada dhammaanteed nebigoo daba fadhiisanaysa marka ilaahay ha ku caabudin wax cibaado noocay doonto ha noqoto cibaadadaasi maqaasid ha noqoto wasaa'il ha noqoto wasiilo bidco ah ha keeni oo ilaahay ha ku caabudin wasiilo bidcaah ilaahay ha ku caabudin oo ilaahay waa kugu celinaya maqsad bidcaana cibaadaha ka dhiganin ilaahay waa kugu celinaya walihaada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu aad waxay isaga ilaali waxay ummaddan uga ilaaliyeen nebigan wuxuu aad inooga ilaaliyey bidca nebigu wuxuu ihi wayaakum wamuxdathaat lumuur idinkiiyo wixii la soo darriyaan idiin kala digayaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam wixii la soo darriyey iyo idinka ayaan idiin kala digayaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam sababtu waa maxay nebigu wuxuu ihi fa inna kulla muxdatatin bidca wa kulla bidcatin dalaala shay kastoo la soo darriyo diintayda lagu soo daroon diintaydii ka mid ahayn waa baadi lagu gaaloobayo lagu lagu lumayo oo ama ka dhaxayso qofku inuu lumo ama inuu diintaba ka baxo ka dhaxayso saawgeed ba nebigu wuxuu dardaarmay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waar waxaa ku dhegtaan sunnadaydii iyo hadyigaygii iyo hadyigii saxaabadayda ku dhega saa awgeed baa qofka muslimkaa lagu waajibiyey inuu kitaabka iyo sunnada u fahmo sidii ay u fahmeen ee ay u qaateen ee ay ugu dhaqmeen salafkii saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii sunno maaha masaladaas ya ikhwaan waa faral sida qur-aanka in loo raacaa faral ay u tahay ayay saxaabada rasuulka in loo raaco oo waddadoodii lagu daydaa ay faral u tahay sunno maaha nebigu markay saxaabadu ku yidhaahdeen kaannahaa mawcidatu muwadicin yaa rasuula allah fa awsina nebigaa hadlay sala allahu alay wasalam markaasay saxaabadu way yaabeen mawcidada xoog badnideeda markaasay idheen waxaad moodaa nebi maxamedow inaad dardaarmayso dardaaran qof aan soo noqonayn ee bal hadda warka soo koob rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi calaykum bisunnatii inahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira ciddii iga dambaysa idinka idinka midee noolaataa waxay arki doontaa alaykum bisamci nebigu wuxuu ihi waxay arki doontaa khilaaf badan khilaafkaasi waa maxay khilaaf adduunye maaha ya ikhwaan khilaafku nebigu xadiiskaa ku sheegaya waa khilaaf diineed ayaa arki doontaa bu nebigu uri sal sl dabada nebigu intaa kuma aamusin rasuulku wuxuu ihi fa calaykum xaggeenu qabanaa xaggee loo baxa fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa raashidiin waxaa gowsdambe waxaa ku dhegtaan buu nebigu sal allahu alayh wasalam aniga dariiqadaydii iyo diintaydii aan saxaabadayda uga dhintay oo u aanbaray caqiido hadday noqoto iyo cibaado hadday noqoto iyo camal hadday noqoto iyo dacwad iyo wasaa'ishad hadday noqoto diintaa ku dhega sunnadaa ku dhega sunnada nebigu intaa kumuu koobsan wuu awoodi karaya nebigu intaa ku aamuso nebigu wuxuu uhi wa sunnata alkhulafaa'i araashidiin waxaa ku dhegtaan afartii khulafada waddadoodii ku dhega iyo hadyigoodii leesh abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali wadadoodii laazima nebigu sal allahu alay wasalam macnaheedu waxaa weeye saxaabadayda wadadoodii laasima oo ha ka bayrhbaydhina in nebigu wuxuu u qirayaa inay dad wanaagsan yihiin waxaanuu rasuulka ka sugan inuu nebigu yihi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigaan noolahay oo saxaabadaydiya waxaana ku xiga buu nebigu alayh salaatu wasalaam kuwa ku xiga waxaana kusi xiga kuwa ku xiga alquruun alaaa almufadala ladha waa nimanuu ilaahay uga markhaati kacay khayr wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha lanhaaru khaalidiina fiiha dalika alfawz alcadiim waa ayo cidda adduunyada dul joogta ee ilaahay markhaatiga intaa leegsiiyey ee aan saxaabada rasuulka sala allah alayh wasalam ilahay wuxuu uhi kuwii islaamnimada u dheereeyey ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa ilaahay wuu magacaabay kumuu daynin xataa islaamnimada kuwii u dheereeyey keliya kumuu dayni lahay ilahi wuxu uhi wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar iyo waladiina kuwii itabacuuhum ku raadguray biixsaanin wanaag kuwii iyaga raacay ee ku daba xidhay ee ogaan yani sida awrta laysugu daba xidho ugu dayday ilahay wuxuu uhi kuwaas radia allahu canhum waraduu canhu ilahay wuu ka raali noqday iyaguna ilahay bay ka raali noqdeen ilaahay wuxuu raalli ahaansho inay ilaahay ka raali noqdeen buu u qiray ilaahay wuxuu ugu daray tii inay ilaahay isaguna iyaga ka raali noqday iyaga ka raali noqday ilaahay wuxuu yihi waacadda lahum jannaatin tajri taxta alanhaar ilaahay wuxuu u dardaarmay waxa uu diyaariyey jannooyin webiyadu saa u dhexyaacayaan khaalidiina fiiha buu ilahay way ku waarayaanoo ka dhiman maayaan ka gaboobi maayaan ka geeriyoon maayaan ma garat ka xanuunsan maayaan daarta ay gelayaana ilaahay ugu ballan qaaday ilaahay magac buu bixiyey cajiiba ilaahay wuxuu bixiyey daaru salaam markaasuu ilahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay yadcuu wuxuu ku baaqayaa ilaa daari salaami guri nabadgelyo guri nabadgelyo dhammaantii taallo ilahay ku baaqaya oo waa maxay gabow ma yaallo geeri ma taallo gaaja ma taallo waxa weeyaan nuqsaan adduunya dhammaanteed ma taallo wayaadi man yashaau ilaa siraati mustaqiim nimanka ilaahay sidaa u ammaanay buu nebigu wuxuu leeyahy sunnadoodii ku dhega oo waddadoodii raa- raadgura si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay ninka nebi maxamed waddadiisii ka baydha saxaabadiisa waddadoodiina ka baydha ee waxaanay ilaahay ku caabudin la yimaada noocuu doona ha noqdo wasaa'il iyo maqaasiid kuu doonaba ha noqdee inuu khatar ku jiro ilahi wuxu uhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira ilah wuxuu uhi ninka waddadii muuminiinta wadda aan hayn mara nebi ninka nebiga la collaytama buu ilahi yihi ee khilaafa waddadii muuminiinta wadda aan ahayna mara muuminiinta ilaahay marka aayaddaa uu soo degaysay jiray waxaa la isla ogol yahay inay saxaabadii rasuulka yihiin cidda ugu horraysa soo gelaysaana iyagiin abubakar iyo cumar iyo raggoodii inay yihiin ilahi wuxuu uhi wayatabic hayra sabiili lmuuminiin muuminiinta waddadoodii wadda aan ahayn raaca nuwallihi maa tawallaa buu ilahi meeshuu maraa loo tala saaranaya ya meeshuu maray ayaa loo tala saaranaya waa isagii wuxuu qaatay wanuslihi jahannama buu ilahay yihi jahannamaanu gelinayna culimmadu waxay dhahan inay dembi tahay masaladaas waxaa caddaynaysa ilaahay cadaab buu ugu goodiyey ciddii samaysa wanuslihi jahannam wasaa'at masiiran buu ilahay yihi meel la galana iyadaa u xun walihaadaabaa bal aayadda qur-aanka waan ku khatimayaa ee u fiirso ilahi wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca saadiqiin dadkii iimaanka laga helow alla ka cabsada wakunuu maca asaadiqiin kuwa ilaahay la run runta u sheegay ee waxa weeyaan diintiisii iyo iimaankiisi iyo diintiisii iyo iimaankii iyo tawxiidkii ka run sheegayna iyaga raad gura oo raaca oo la macnoqda daxaak oo taabiciintii ka mid wuxuu yidhi wakunuu maca saadiqiin macnaheedu waxa weeye maca abi bakrin wa cumara wa nudaraa'ihima abu bakar iyo cumar iyo intii lamid ahayd raaca weeyaan buuri yaa salaam marka walaalayaal waa in masaladaasi waa inaynu ku dadaalno diinteenna inaynu sidaa u xaqiijinno zaadka aynu aakhiro la qabanayno waa inuu ahaado zaad tawxiidko tawxiid iyo mutaabaca nebi wata waa inuu noqdo waxaynu markaa ku guulaysanayna inaynu noqonno kuwuu ilaahay yidhi wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha samaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin ilah wuxuu yihi janno u baratama samaawaadkiiyo dhullo kaba ka weyn oo ilaahay uu diyaariyey dadkii ilaahay ka dhowrsaday kuwii mutaqiinta ahaa ee aynu soo sheegnay xaalkooda ayuu ilaahay jannada usi uga dhigay hoy waxaad ku guulaysanaysaa inaad noqoto addoommada ilaahay ee ilaahay wanaagga dhaxal siiyo wa tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyan buu ilahay addoommadayada ciddii alla kacabsi laga helo baanu janno siinaa buu ilahay qofkii janno laga helay qofkii laga helay waxaan ujeedaa alla kacabsi tawxiid iyo mutaabaco laga helay wuxuu ka faa'iidayaa maalinta qiyaama inuu badbaado uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jisiin ayuu ilahay wuxuu ka faa'iidayaa ilaahay diiq kasta iyo dhib kastoo ku haysta inuu ilaahay makhraj kaaga sameeyo oo ilaahay kula jiro oo ilaahay umacaaga noqdo ilaahay wuxuu uhi ina allaha maca aladiina itaqow waladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa oo u gargaarayaa oo u hiilinayaa ciddii alla ka cabsatay ee tawxiid iyo iimaan iyo mutaabaco laga helay ilaahay waxa uu kuu yeelayaa diiq kasta makhraj buu kaaga yeelaya waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib aynu taa walaalayaal ku dadaallo diinteenna aynu baranno aynu iska ilaalinno bidcada waa inaad saddex shay iska ilaaliso gaalnimo waa inaad iska ilaaliso oo aad macsiyo iyo kufri iska iyo kabaa'ir iska ilaaliso bidcana waa inaad iska ilaaliso bijamiici ashkaaliha noocyadeedoo dhan waxaanay taasi kugu waajibinaysaa dee inaad diintaadii barato oo ammaanta aad ka feedho buuxsato cilmigii meel walba waa yaallaa culimmadii waa meel walba waa joogtaa cilmigii isagoo duuban iyo isagoo tarjuman iyo isagoo qoran maanta waa la haya maanta qof ku cudur daaran kara oo odhan kara anigu wallaahi waxa waxa weeyaan maaragtay cilmigii ii sheega ma haysto ma jiro walaalayaa xujana kuu noqon mayso anigu waan gaboobayo daa baan noqdayoo daadaan ahay cilmi sheekhu ma dooni karo oo waxa weeyaan waxba fahmi maayo saxaabada rasuulka qaar baa lixdan jir ku islaamay aki xakiim ibnu xisaan baa ka mid a lixdan jir buu ku islaamay lixdan jirna lixdan sanana muslim buu ahaa boqol iyo labaatankaas sanuu jira saxaabada rasuulka sal alla alay slam rag badan baa waayeelnimo ku islaamay ilaahay jalla wacalaa xaqi ayuu fahansiiyey haddii aad xaqa doonto ilaahay wuu kuu gargaarayaa diintaada ha ka dhigin timir xabaaltaalla oo aad cid walba weydiiso waa kelmaddan ku ba- kaga baxay diintaada waxaad weydiisaa oo aad marti uga noqotaa oo aad waxa weeyaan ka barataa cid cilmi iyo diin iyo wanaag iyo salaax lagu yaqaano bilaahi calaykum adduunyadeenna saynu ka yeellaa maanta hadday istiraa guri dhiso maxaynu samaynaa nairobi baad ku wareegaysaa wax alaale wax injineer- inji- injineero jiro waxaad isku dayaysaa ninka ugu aqoonta badan ee ugu xarfadda badan inaad doorato soo ma laakiin keeneebaa sidaa yeela markay diintiisa masaladu istaagto oo iska ilaaliya inuu diintiisa cid walba weydiiyo waxay qaar innaga inaga midi marayaan walaalayaal inaynu diinteenni weydiinno google oo maxaa ku jira google wax gaala gelisay iyo wax muslim geliyey iyo wax khaldan iyo wax baatila wax walba ay ku jiraan dabadeedna bahal halaquu dee dalam afka uga odhanaya oo adigaa god baas gala ee goor goor aad aad aad lagu qaatay garan waayey adigoo nool oo google sheekh ka dhigtay un adiga arkay adoo muslim oo dhanba gaalaysiiyo diinta ka saaray dabadeedna ilaahay dhiiggoodii ugu ugu ugu dhowaanay marka waa inuu qofku diintiisa barto ixtiyaadna u sameeyo waxaan warkayga ku khatimaya cabdullahi bni cumar khataab ayaa waxaa waxaa nin saaxiibkii ugu soo diray waraaq markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullahi bni cumar ow cilmi ii soo qor sanad saxiixa cabdullahi bni cumar kaga soganta cabdullahi bni cumarna saxaabadii rasuulku ka mid yahay ee waxa weeyaan aadka ugu dadaalay cilmiga cabdullahi bni cumar ninka wuxuu ku yidhi walaal amaa bacdu salaan kadib faina alcilma kaiiru cilmigu wuu badan yahy walaakin in istaacta haddii laakiin aad saddexdan kelmadahan iga qor in istaacta an talqa allaha caza wajalla khafiifa adahri min dimaa'i lmuslimiin haddaad awooddo inaad ilaahay la kulanto adoon dhiig muslim faraan la gelin oo lagu haysan oo aan dhiig muslim sidanin oo xambaarsanay khamiisa albadni min amwaalihim xoolahoodana calooshaadu ay ka galon gashayoo cid la- cid hanti iyo gashi ku haysato xoolahaad xaaraan ku cuntayna aanay jirin kaafa lisaani can acraadihim acraaddoodii iyo wax weeyaan sharaftoodii iyo naftoodiina aan waxba ka sheegin oo aan xaqdarro wa- aan xaqdarro wax kaga sheegin waxaan xaq ahayn adigoon ka sheegin muslimiin cirdigiis saddexdaa shay haddaad haddaad mulaasiman lijamaacatihim muslimiinta iyo jamaacadoodii iyo ciddii u talisa iyo meeshay ku urursan yihiinna kula urursan oo aan ka dhex bixin afartaa shay haddaad awooddo inaad ilaahay kula kulanto adoon dhiig muslim lagu haysan fara aanan la gelin xoolo muslimiinna qaan aanay kugu ahayn oo lagu haysan oon xaaraan ku cunin qof muslimana cirdigiisa xaqdarro aan wax ugaga sheegin jamaacadoodii iyo meeshay ku urursan yihiinna mulaasim ku ah oo muslimiinta ciddii u talisa ee maamul ahaana ay uga raalli no- uga raalli noqdeen naftooda kula jira oo aan ku bixin oo aan seef u sidanin afartaa shay walaal haddaad ilaahay awooddo inaad kula kulanto fafcal samee buu ku yidhi wasalaamu calaykum subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم
في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته